إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah wasiir hore iyo odayaal ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay bahdisho ciidamadeeda marka ay dhintaanna aysan u tacsiyeen munaasabad ay nabadoon ku caleemo saaranaysay mid ka mid a beelaha dega wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa ka dhacday degmada badhaadhe ee wilaayadaas taliyaha ciidanka asluubta ee dowladda federaalk ayaa sheegay inay cadaalad darro ka jirta xabsiga dhexe ee muqdisho oo ay ku xiran yihiin dad u badan ahludiin mas-uuliyiin iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ayaa jeediya hadalla isugu jira baroor diiq iyo is-aadeen kadib weerarkii kuuliyadda jaalisiyaad maamulka puntland ayaa ka carooday su-aale ay wariyaal ka weydiiyeen muddo kororsiga ay sameeyeen dibaddana waxaan idinkaga haynaa ciidamada milatariga dalka niger ayaa afgambiyey madaxweynihii dalkaas إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa hagaag wasiir hore iyo odayaal ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay bahdisho ciidamadeeda marka ay dhintaanna aysan u tacsiyeen mahad cubayd ayaa faahfaahinaya waxaa isa soo taraya dadka ka hadlaya qaraxii nafurnimada ahaa ee dhowaan ka dhacay taliska ciidanka dhulka dowladda federaalka oo ku dhex yaalla halka loo yaqaan kulliyadda jaalasiyaad kulan ay isugu yimaadeen wasiirkii hore ee waxay ugu yeereen diinta iyo waqaafta ee maamulka koonfur galbeed iyo odayaalla shaqeeya dowladda federaalka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho waxaana dhaliilo kala duwan loogu jeediyey dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud barre oo ah wasiirkii hore waxay ugu yareen diinta iyo waqaafta ee maamulka koonfur galbeed ayaa mas-uuliyiinta ugu sarreeya dowladda federaalka oo ugu horeeyo xasan sheekh ku eedeeyey inaysan ka hadlin askartii ku le-atay qaraxii weynaa ee ka dhacay kulliyadda loo yaqaan jaalasiyaad ee ku taalla magaalada muqdisho waxaan rabnaa annagoo dadkaas u hadleenno ahalkoodina ah waxaan codsanaynaa dalkaas inay cadaalad helaan waxaan dhaliilsannahay oon aad uu dhaliilsannahay meel ay ku dhimatay afartan qofood oo soomaali ah meelay ku dhinteen inayna dowladda ka hadlin madaxweynihii uusan ka hadlin ra-iisul wasaarihii uusan ka hadlin idaacaddii dowladdii iyo telefishinkii ayna ka hadlin aad baan ooga xunnahay arrintaas sidoo kale mid ka mid ah odayaasha ka qayb galay shirka ayaa tilmaamay in askarta iyaga ka dhalatay ay si gaar ah u liido dowladda federaalka tan aad mid looga xumaada waaye laakiin weli anigu waxaa dhaliilsanahay amba aan la yaabanahay ciidanka dhammaaday meesha ku la'day waa ciidan dowladeed ciidan qaran kubii doraati markii lasoo qaaday gobolka shabeelle hoos laga soo qaaday siddeed iyo tobankii ku dhimatay dowladda kama bixin tacsiiya iyo mataqaana kama bixin anigoo taas la yaaban haddana tanaa dhacday dowladda waxay gu aamusan tahay anu horta waa la yaabanahay meel kasta oo lagu dhinto hal askar hadduu ku dhinto dowladda tacsiya ka bixisaa laakiin gobolka shabeelle hoos wixii ka yimaada dowladda tacsiya kama bixiso anigu ujeeddaas haddana ma aqaan midda kale tan dhibkan shalay dhacay ugu dambaysay dhib dhacay oo ku talagal eh ku dhaca waayo ku talagala u dhacay runta in laga sheegaa fiican tan ku talagalay u dhacday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay in weerarkii nafurnimada ahaa ee ka dhacay kulliyadda loo yaqaan jaalasiyaad ay ku dishay saddex iyo toddobaatan askari halkay ku dhaawacday afar iyo labaatan kale
munaasabadda ay nabadoon cusub ku caleemo saaratay mid ka mid a beelaha dega wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa ka dhacday degmada badhaadhe ee wilaayadaas haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya munaasabadda ayaa waxaa ugaas cusub ku caleemo saaratay junfada muuse gumcadle oo ka tirsan muqaabul ee beesha ogaadeen waxaa munaasabadda kasoo qayb galay odayaasha iyo waxgaradka deegaanada joore culummo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugaas cabdiraxmaan xuseen jeelow axmed ayaa loo caleemo saaray ugaaska junfada muuse gumcadle odayaasha dhaqanka ee deegaanka ayaa ugu horeyn ballan qaaday inay la shaqayn doonaan ugaaska cusub ee la doortay adeer magacayga waxaa la yidhahdaa nabadoon aadan salaad qaasin baa horta la yidhahdaa ma garat waxaan kamid ahay nabadoonada beesha harti baan kamid ahay ma garat waana la casimay xafladaas waxaana la ku casimay lagu dooranayo nabadoon cabdiraxmaan xuseen jeedlam aad baan usoo dhaweynay tolkii doortay baan la dooranay waan la shaqaynaynaa ilaahay idinkiisa hadday ku noqoto aad baan ugu faraxnay xaflada iyada ah waa qiimeynaynaa waa dooranaynaa iyo isaga noo sharfeen baan u sharafnay haya anigu magacayga waxa weye xasan maxamuud sheekh saalax waxaana ahay beesh beesha maqaawal beel kamid ah waxaana kasoo qayb galay xalfada maanta lagu lagu doortay walaalkii cabdiraxmaan cabdiraxmaan xuseen jeelle oo kamid ah beesha gumcadle gaar ahaan beesha muuse gumcadle anigu nin maqaawal baan ahay oo saas daraadeed marka kasoo qaybgalayaashan anigana kamid ahaa waanan qaadanay ninkaas waana la shaqeynana hadduu yahay qadaro suldaan mahad cabdi yuusuf oo ah suldaanka beesha muqaabul ee degta degmada badhaadhe iyo deegaanada hoos yimaada ayaa isna dhankiisa soo dhaweeyey nabadoonka cusub ee la doortay magacayda waa suldaan mahad cabdi yuusuf suldaanka guud oo beesha muqaabul baan nahay waxaa maanta ka dhacday degmada munaasabad aada u weyn oo lagu dooranayo nabadoon ayna dooranayso beesha jifada beesha muuse gumcadle nabadoonkaas oo ah nabadoon islaam ah ku hogaaminayo shareecada islaamka u nusraynayo beesha nabadoonka ay dooratay annaguna waa la dooranay waana la qaadnay maamulka islaamiga walaayada islaamigana aad bay usoo dhaweysay ugu dambeyntii ugaas cabdiraxmaan xuseen jeelow axmed oo ah ugaaska cusub ee la caleemo saaray ayaa ballan qaaday inuu jufada ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka magacayga waxaa lahaa cabdiraxmaan xuseen jeelow axmed waxaan ahay beesha maqaawal beel hoose marka loo dhaco muuse waxaan leeyahay maanta i dooratay xaasa ii dooratay ugaas waaye aniguna xilkaas waxaan u qaaday inaan maxaan ku idhahdaa islaamka la shaqeeyo qabiilkana u shaqeeyo qabiilkana aa kitaabka qur-aanka ku hogaamiyo islaamkana aan u nusreeyo inta karaamkayga ah intaasaan xilkaas ku qaaday kuna talagashadahay kuna maxaan u idhahdaa in go-aan ah bulshada ku dhaqan walaayadka islaamiga ah ayaa doorta nabadoonna ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka taliyaha ciidanka asluubta dowladda federaalk ayaa sheegay inay cadaalad darro ka jirta xabsiga dhexe ee muqdisho oo ay ku xiran yihiin dad u badan nahluddiin maxamed ciise ayaa warkaas inooga waramaya mahad cabdiraxmaan aadan oo ah taliyaha ciidamada ilaalada xabsiyada ayaa ka markhaati kacay in wax cadaalada haysan ku dhaqmin dowladda federaalka ee uu isagu ka tirsan yahay wuxuu sheegay in xabsiyada dowladda federaalka ay maamusho ku xiran yihiin dad aan waxba dembi ah lahayn ama aysan jirin caddeemo lagu hayo sidaasoo ay tahaan in ka badan toban sano la isaga haysto xabsiyada wuxuu sheegay in guud ahaan hay-adaha dowladda federaalka aanay ka jirin wax cadaalad ah keliya ay afka ka sheegtaan inay cadaalad yihiin xabsiga dhexe ayuuna sheegay in laga soo helayo maxaabiis xiran toban sano oo aan waxba dembi lahayn booliiska xeer ilaalinta iyo wasaaradda amniga oo ay hoostagto hay-adda sirdoonka dowladda federaalk ayuu ugu baaqay inay arrintan cadaalad darada ah wax ka bedelaan meesha aan joogo dadkii aada soo xirteen aan ku haynaa haddaad dhab u fiirisid oo dib u fiirisid waxaad isleedahay dadkaan la soo xiray dhammaan amaa cadaalad darra leyba lagu soo xiray waa ku gelaysaa xaqiiqiya warninayow shaqadaasaa balaayay ka taaganta xabsiga ummadda ku jirta markaan ka soo qaadno cadaalad ha loo sameeyo horta arka meeshay ka bilaabanaysaay waxaa ku jiro nin toban sano xiran tobankaas sanona rumaan ah waayo cadaaladdu intay taalla cadaalad ma taalla markii la fiiriyo marar badan waxaa warbaahinta kasoo muuqda shakhsiyaad sheeganaya inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab marka dib loo raacana waxaa soo baxda inay ka mid ahayn al-shabaab balse tacdiib iyo jirdil loo geystay darteed loogu qasbay inay qirtaan waxaanay iyagu samaynin taasoo sirdoonka dowladda federaalka ku qariyo fashilka xagga amniga ah waxaa ugu dambeysay wiilkii dhallinyarada ah oo dhimarka la-aa kaasoo sideed bilood oo waxaa loogu yeero hay-adda sirdoonka dowladda federaalka ku tacdiibinaysay xabsiyada ay ku leedahay magaalada muqdisho markii dambena waxaa xogtiisa warbaahinta la wadaagay wariye cabdala oo mucaarad ku ah dowladda federaalka ee uu hogaamiye xasan sheekh mas-uuliyiin iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ayaa jeediyay hadalla isugu jira baroor diiq iyo is-aadeen kadib weerarkii kuuliyada jaalisiyaad axmed amiin ayaa faahfaahinaya kadib markii ay dowladda federaalka maalin dhan ka aamusneed weerarkii weynaa ee ka dhacay kulliyadda jaalisiyaad ayaa waxa ay bilaabeen inay mar qura ka hadlaan sababo la xiriira khasaaraha oo noqday mid la qarin waayey ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa dalka dibaddiisa ugu soo baroordiiqay ciidamadaasi xilli uu ku sugnaa dalka tanzaniya waxaan rabaa inaan marka koowaad ku bilaabo tacsi aan u dirayo shalay geesiyadeedii ee dhibaatadu ku dhacday ee nimankii mid ka mid ihii uu isku dhex qarxiyey ee deedna ay culays ka soo gaaray ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed arrintaas runtii waa arrin laga xumaado nimankaas ee dhibka badan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ayaa dhankooda aada uga hadlay weerarkii kuliyadda jaalasiyaad waxayna muujiyeen kalsooni darro dhanka ammaanka ah mar haddii la galay kuliyadda jaalasiyaad oo aada loo ilaalinayay cabdirashiid xidig ayaa golaha baarlamaanka ka sheegay inaanu jirin sarkaal iyo askari ka tirsan dowladda federaalk oo la aamini karo mar haddii naftii hore ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu howlgal ka fuliyey kuliyadda jaalasiyaad su-aasha meesha taalla waxay tahay yaa la aaminayaa xerada wax ka dhaceen iminka haddii inteennan qaar ka mida aadaan ma geli karaan waxay qaadanaysaa saacado badan xildhibaan hebel baa taagan halkaas weeye kan weeye markaa kadib adoo lagu soo baadhayaa gesha xaaladani way ka duwan tahay ama waxaan hadda waddanka ka socda waxaan u baahannahay sidaasi ka duwan in loola tacaalo oo la helo system lagu xaqiijin karo dadka inoo shaqeeya ee dowladda u shaqeeya maxaan ku idhahdaa cidda la aamini kara iyo ciddaan la aamini karin macquul ma aha in aad saraakiishii iyo maxaan ku idhaahdaa dadkii mas-uuliyiintaha aada iska ilaalisid oo aad maxaan ku idhaahdaa lafahaaga ku aamini weyd maxamed cabdi xayir maaraaye oo isna xildhibaanada ka tirsan ayaa waxa uu sheegay in weerarkii kuliyadda jaalasiyaad lagu dhammaaday dhacdadaa ka dhacday baraad kuliyadda jaalasiyaad oo ah meeshii ugu adkayd ee ciidan lagu tababaro su'aalo badan baa ku wareegsan waana ku faraxsanahay in wasaaraddii amnigu wasiiradii nala joogaan oo intaanay ka hadlin sharciga hubka xaq loogu leeyahay inay baarlamaanka warbixin ka siiyaan sidii wax u dhaceen su'aalo badan baa ku wareegsan ficilka argagixisada ee dhallinyaradu ay ku dhammaadeen warbaahintii qaraxa ka sheekayn jirtay kulligood kama hadla in qof uu shir jaraa'id qabto oo la sheego mooye wax warbaahina oo warbixin ka bixiyo yidhi qarax baa muqdisho ka dhacay ma jiro waa la baari karaa waa wax la yaab leh kulanka baarlamaanka waxaa goobjoog ahaa wasiirka amniga oo laba bilood ka hor laga keenay dalka turkiga oo uu dhaawac ugu maqnaa kadib markii ay waxyaalo ka soo gaartay weerarkii villaros xildhibaanad lagu magacaabo sareeda oo ka hor hadlaysay ayaa sheegtay in wasiirka amniga waxba laga weydiin karin wixii dhacay maadaama isaguba amnigiisa uu sugi waayey laguna dhaawacay weerarkii villaros wasiirka amniga waa salaaman tahay adiga adaaba hore laguu dilay hadda aad kuumaysta isbitaalaba ka imaadaye adeegso ummadda adaaba lagu dilay masaajidka hadday qaylada ka soo yeerto wasiirka amniga soomaaliya la dilay intay joogaan marka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay sheegtay in weerarkii ka dhacay kuliyadda jaalasiyaad ay ku deshay toddobaatan iyo saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka iyo afartameeyo kale oo lagu dhaawacay dowladda federaalka ayaa doonaysa in dalka lagu dhaqo dastuurka iyo dimuqraadiyadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay sheegaysaa inay kasoo horjeedo taabadelkeedana ay doonayso in lagu dhaqmo shareecada islaamka maamulka puntland ayaa ka carooday su-aale ay wariyaal ka weydiiyeen muddo kororsiga ay sameeyeen waa kan maxamed muudi abu muslim oo warkaas inoo faahfaahinaya
kadib markii xildhibaanada puntland ay siciidani muddo u kordhiyeen doorashadan ku beegan sanadka soo socda ayaa waxaa su-aalo arrimahani ku saabsan la weydiiyey wasiirka warfaafinta maamulka oo lagu magacaabo maxamuud caydi dirir caydiid ayaa aada ugu carooday su-aalo ay wariyaashu weydiiyeen oo ku saabsana waxaa sababta u ah in ay wakhtiga ku darsadaan qaar ka mid ah ay wariyaashii u kala hadlayay garoowe ayaa waxa uu ku tilmaamay in ay yihiin cadow
sharci aqoonla-aan baa kaa muuqata adeer inaad kortaa horta u baahan tahay ka soco wasiir deegaanka ka soo jeedin waa sool
sharci aqoon la-aan baa kaa muuqatahaddaba aan kuu sheego sida nidaamka u shaqeeyay sharci aqoon la-aan baa kaa muuqatee doorashadeortaa buuqina iska hadlina ma aha inaad iska hadasho sidii maaragtay aynu fadhi ku dirir gallo moogtahay lama jarjari karo waxba lama jarjari karo sidooda loo soo daynaya sharci aqoon la-aan baa kaa muuqata doorashaa lagu tartamay xisbiyaa soo baxay xisbiyadu taladay wax ku yeelanaya badow baa tahay badow baa tahay adeer saa u baro markaa sharciga baro dastuurka soo akri dastuurka soo akri horto war iska ilo waxaas niyow intaa taqaanaa ka hadhay caydiid ayaa ku dhashay gobolka sool intii uu shirka jaraa-id ku jiray wuxuu aad u taageereeyey dagaalada ka socda allaascaanood isaga oo dhaliilo badan u jeediyey muuse biixi warfidyeenada ayaa wasiirkani ku eedeeyey in uu warbaahinta dibadda ka baqo kuwa gudahana uu ku dhiiran yahay warbaahinta dowladda federaalka ayaanan si toos ah u tabin kulanka muddo kororsiga looga sameeyey deni xili uu horay u jiray khilaaf ka dhexeeyey xasan sheekh iyo deni kaas oo ay arrimo badan ku xaran yihiin
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon ciidamada milatariga dalka naijer ayaa afgembiyey madaxweynihii dalkaas milatariga naijer ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inay la wareegeen talada dalka kadib saacado ay gacanta ku hayeen madaxweynaha dalkaasi mohamed baazuun milatariga waxay sheegeen in la xiray xuduudaha dalka wixii xalay ka dambeeyana uu jiri doono bandow iyagoo laalay dastuurkii wadanka waxay u muuqataa in faransiiska looga adkaaday dalkii ugu dambeeyey oo ay xulafada la lahayd kaalinta ruushka ee galbeedka afrika ayaana u muuqata mid aada u sii xoogaysanaysa warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon waa inaga intaa